dumarka soomaaliyeed ayaa taariikhdu qoraysaa inay kaalin mug leh ka qaateen halgankii gobonimo doonka iyo ololayaashii dibudhiska dalka soomaaliyeed xilligii nidaamka hanti wadaaggu uu ka talinayay iminkana waxaa muuqata inaysan weli ka daalin howlahoodii waxaana jirta in wakhtiyadan dambe ay horumar ka sameeyeen dhinaca waxbarashada iyo in qaarkood aysan ka gaabin hamigooda siyaasadeed hase ahaatee waxaa jira caqabado ku xeeran oo ragaadiya doonistooda dhinaca siyaasadda kuwaasoo ay ka mid yihiin dhaqanka bulshada ku xeeran ee ay la nool yihiin iyo qabaa'ilka soomaaliyeed oo aan weli u bislaan in haweenku ay wax hogaamin karaan guddoomisada ururka haweenka puntland waxaana ay ka waramaysaa caqabadihii ka hor yimid iyo siyaabihii ay ku weyday jagooyin badan oo dhinaca siyaasadda ah oo ay hunguriyeynaysay aniga magacayga waxaa la yidhahdaa khasro warsamo jaamac guddoomiyaha haweenka puntland baan ahay anigu tanoo kale waa isoo martay gabdhaha caqabadihii hortaagnaan jira dadkii hortaagnaan jireen baan ka mid nahay ilaa carte anu baarlamaan baan raadin jiray kuma guulaysa moralkaygana waxba kama xumaan dalkayga iyo dadkaygana waa la shaqaysanayaa waxba kama aysan xumaan waxay war yimi aniga wiilka inay wiilka qaataan oo gabar ahaan laigu wax laigu diido reer baa u qabtaa reerka reerka ilmaha u dhashay baad waxu tahay anaga miyaa wax noo tahay arrimahaas oo dhan oo lamid ah baa hortaagnaa iyo naag baa tahay wax miyaa qaban kartaa guddoomisada ururka haweenka puntland ayaa sheegtay in caqabadihii adkaa ee haweenka ka haystay dhinaca siyaasadda ay yaraadeen iyadoo loo aanaynayo aqoonta dumarka oo kor u kacday waxaana ay rajo wanaagsan ka muujisay in haweenku ay door fiican ku yeelan doonaan dhinaca siyaasadda puntland sanadka laba kun iyo lix iyo toban hadda waa la bislaabay gabdhihiina aqoontii intii waa ka badnaatay in sanadka wax naloo ogolaya annaga two thousand sixteenka gabdhihu waa heli doonaan aqalka sare iyo aqalka hooseba waa ka qaybgelayaan two thousand sixteenka haddase waxaan leeyahay sidai horeeto wax badan baa iska bedelay laakiin waxaan isleeyahay sidai horeeto oo had wixii jiri jiray waagi horeeto inaysan jirin oo ay hadeer ka macaan tahay gabdhaha wax loo ogol yahay banaaminsanahay sababtoo annaga raggii wax noo diidi jiray aragti ahaan baan ugu tegay maan ku tahay waan u tegey sidai hore waa ka dabaxsanyeen inay gabdhaha wax siiyaan hankii siyaasadeedna waa wada gashay gabdhihii caqligii siyaasadeedna gabdhuhu dalka maanta aqoon bay u leeyihiin dhaqaadiir baa ayla fadhidaa aqoonyahan badan sharci yaqaana ayla fadhiya wasiiraa ayla fadhiya aqoontii baa hadda soo korortay badan guddoomisada dalada ururada haweenka soomaaliyeed ee waawa xaawo cali jaamac ayaa sheegtay in caqabada ugu adag ay dumarka kaga timaado dhinaca qabiilka isla markaasna aysan go-aan adag ka qaadan karin marka uu yimaado isqabqabsiga kursiga siyaasadda waxaanu qabiil weeye gabdhihii waa iska qalbi jilcan yihiin qabiil baa loo adeegsanaya mid walba nin adeerkeed baa isla taagayo namaanaad ila tartamaysaa iiga har waxa kana dumar baa tahay adigu gurigaaga joogiyo carruurtaada saas darteed bay markaa iyada qudheedu ugu qayb ugu yeelanaysa odhan mayso war anaga iyo adigu waa usubanahay xuquuqda dalka waxa weeye ragga masiirka dalka hogaaminayaa ma ogola hogaamin daacadihii kama jirto hogaamin qabiil ku dhisan oo oday iyo nin danaysta ah ay ku heshiiyeen baa taalla taasuna mid dumarka dan u ah dadka dhallinyarada dan u ah dadka xaquuqdoodu dhiman maqan tahay oo dhan dan u ah ma ah cabdirasaaq faarax oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa qirsan in haweenku ay lafdhabar u yihiin bulshada balse iyagu ay ka gaabiyeen inay door ka qaataan ka mid ahaanshaha siyaasadda xaqiiqda waanu jecelnahay haweenku inay dowladda galaan siyaasad ka qayb qaataan wasiirra noqdaan baarlamaanka ku darmaan laakiin caqabada koowaad oo jidha waxa weeyaan marka ay timaado in siyaasad loo tartamo dumarkii mid kastaba qabiilkeeda dib dhabarka ula gelaysaa reer qurac iyo reer qasax iyo reer reerba bay noqonayaan nabadoonku wuxuu u ogolyahay nin buu u ogolyahay laakiin haweenkii markii d raggiiba u kala sheekaynaya raggii bay kala raacayaan qabiilkoodii kala raacayaan markii ay timaado in bulsho loo adeego ama bulsho qaaraan loo arooriyo odayaashii waa imaan waxay leeyihin adinkaa kiree adinkaa dade kaca markaasay istaagaya horumar samaynaya lakiin anu waxaan leeyahay dumarow isku tashada adinku raggii magaranaysa wacyigeliye adinkiisa wacyigeliye uliya diirkeed haada markaas ayaa wax noqonaysaan marka ayaa siyaasadda ka qayb qaadanaysa sanadihii u dambeeyey waxaa muuqata in puntland ay kor u kacday tirada haweenka siyaasadda ku dhex jira walow aysan ku qanacsanayn saamiga la siiyey waxaana iminka socda olole haweenka puntland ay ku doonayaan inay qorshe fiican ka helaan xubnaha aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee soomaaliya oo soo xulistoodu ay dhowaan bilaaban doonto faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso